faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadhiyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweynaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo kulan amniga looga hadlayo la yeeshay waxgaradka muduga madaxweynaha hirshabeelle oo gaaray shalay gelinkii dambe magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo sheegtay internetka la isticmaalayo inuu yahay mid kumeel gaara qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka subaxee raadhiyo cadaadaho dhegaystayaal goordhow diyaar garooba faahfaahintiisa
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka warka waxaa soo saaray halkaan idinkaga tabinaya hadduu allaah raalli ka noqdo anigoo ah haashim cumar xasan haashimire dhegaystayaal haatanna warkii oo fidsanaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay internetka haatan la isticmaalayo inuu yahay mid ku meel gaar ah qadka internetka ayaa dib ugu soo laabtay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadib markii si ku meel gaar ah loo xaliyay ciladii jirtay oo sababtay inuu internetku go-o lix iyo labaatankii bishan sannada labada kun iyo labaatanka saacaddu markay ahayd afar saac soddon iyo sideed daqiiqo wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda injineer cabdi canshuur xasan ayaa u mahad celiyay shirkad shirkadaha kale ah dalcom hormuud iyo shirkadaha kale dadaalka ay ku bixiyeen in lasoo yareeyo muddada uu internetku ku maqan yahay qeybo ka mid ah dalka inta ka horeysana ku dadaalaya inay internetka bixiyaan iyagoo adeegsanaya dayax gacmeed si aysan caqabadaha aan iraada si aysan caqabad ugu imaana adeegyada ku tiirsan internetka
abaarihii tobankii subaxnimo ama afar saac subaxnimo go-ay qadka internetka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kaasoo ah xarigga fiber optica ee leedahay shirkadda dalcom oo cilada ay ku timid ilaa shalay iyo xalay iyo maanta waxaynu la qaybsanayn ummadda soomaaliyeed in aan baaritaan shirkadda iyo dowladda iyo wasaaraddaba ay wado ciladaas waxay tahay nooceeda iyo sida xal loogu heli karo baaritaankii wuxuu soo gabagaboobay galabta nasiib wanaag ciladii me halkii aan ka filayn meel ka dhow ayay noqotay cilada waxay noqotay toddoba iyo labaatan kilomitr meel u jirta xeebta soomaaliya xarigii oo aan ka baqayno inuu go-ay ma uusan go-in wuxuu noqday dhaawac kaasoo keenay in xaraaradii ama dabkii uu keeni lahaa aada u yaraaday marka xal ku meel gaar ah ayaanu u helnay oo halkii awal uu ku xirnaa kor sii aadi jiray boorto siciid ama suudan oo halkaa london ee adduunyada kasii geli jiray maadaama aysan jirin xaraarad ama dab ku filan waxaa dib loogu weeciyey mombasa halkaas ayuu kala qabsanayaa oo adduunyada oo kasii aadaya marka xal ku meel gaar ah ayaynu u helnay xaaladii ilaa xalay iyo shalay cakirneed ee internetka laakiin waa xal ku meel gaar ah waxaa la dalbay markabka iyo dayactirka samey lahaa oo hagaajin lahaa waxaanu rajeynaynaa mustaqbalka dhow in maaratay si dhab ah loo cilad bixiyo oo ciladaas la xaliyo marka cilada maysan dhammaanin dhaawac ayuu ahaa xariiga soo gaaray dhaawacina si ku meel gaara ayaynu u xalinay insha allah mana dareemi doonaan bulshada soomaaliyeed xalkaas ku meel gaarka ah laakiin waxaan u sheegaynaa inuusan cilada dhammaanin xalka uu yahay ku meel gaar laakiin dhowaan aan rajay doono in maarata xalka oo dhammaystiran maraakiibtaas marka ayna soo gaaraan marka waxaan ugu bashaarayna ummadda soomaaliyeed inuu dhibkii hadda uu ka yaraaday culayska uu ka yaraaday waxaan ugu mahad celinaa dhammaan shirkadihii nagala qayb qaatay shalay iyo xalay iyo maanta in culayska laga yareeyo islamarkaasna xalkii iyo ciladii si degdeg ah u helay xalna uga helay si ku meelgaarna u xaliyey internetkina ummadii dib ugu soo celiyey marka aad iyo aad ayaa maaratay ugu mahad celinaynaa marka bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay isdejiyaan waxaan kaloo rabaa fursaddan inaa ugu faaidaysto ilaa iyo xalay iyo saaki wax laysa dhexmarayay oo ah in la siyaasadeeyo xarig ka go-ay badda gudaheeda waxba kama jiraan inay yihiin waa cilad farsamo toddoba iyo labaatan kilomitr meel u jirta ka go-day la helay si kumeel gaaran loo xali si maaratay joogto ahna xalkeeda dhowaan maraakiibta markayna soo gaaraan aan u gudageli doono dadkana aynu la qaybsan doono
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa xalay aan idhahdee madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa kulan amniga looga hadlaya la yeeshay waxgaradka muduga madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa xalay kulan la qaatay waxgaradka iyo odayaasha mid ka mid ah beelaha dega gobolka muduga waxgaradka iyo odayaasha ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay xaalada guud ee gobolka shirkii nabadeynta ee kusoo dhammaaday goldogob oo ay qeyb ka ahaayeen odayaashu iyo guud ahaan amniga iyo horumarka gobolka madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa la wadaaga odayaasha iyo waxgaradka qorshaha maamulka ee gobolka sida dhinacyada amniga nabadeynta iyo horumarka wuxuuna kula dardaarmay in ay doorkooda qaataan oo ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka gobolka madaxweynaha puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada gaalkacyo oo uu ku wadaya kulamo ku saabsan adkeynta nabadgelyada halka weli aan naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa radhiyo cadaado stuudiyaha koowaad isla magaalada cadaado halka dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaadana aad naga dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic eber cadaadihii deegaanada hoos yimaada ayaad naga dhegeysan kartaan sideed sideed dhibic shan halka dhegeystayaasha caalamka ay nagala jaan qaadi karaan barta internetka aan ku leenaa live screenka w w dhan radio cadaado markaana madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa wafdiga madaxweynaha kusoo dhoweeyay xildhibaano ka tirsan hirshabeelle siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waa madaxweynihii labaad ee ka tirsan dowlad goboleedka ka jira dalka ee soo gaara magaalada muqdisho kadib xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali kheere waxaana waare kasoo horeeya madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoora guud ahaana dhegeystayaal intaas waxaa nooga eeg warkii subax oo aad kala socoteen raadiyo cadaada warka waxaa soo saaray halkaan idinkaga tabinaya anigoo ah haashim cumar xasan haashim yare warkaan warka xiga waa bahdi raadiyo cadaado isku duuban oo idinla dhegeystayaal sidaa iyo ammaan allah
geerishka tarabi